waxaa maalinkii saddexaad galay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu go-aamin lahaa xilliga ay dhacayso doorashada dalka soomaaliya haddana waxaa jira siyaasiyiin dhowr ah oo siyaabo kala duwan uga hadlaya shirka ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siyaasi cabdiraxmaan cumar yariisow oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray haddana la socday shirarkii madasha wadatashiga qaran ay yeelanayeen kana dhacayay magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay kismaayo iyo baydhabo waxa uu ku baaqayaa saddex talo oo lagama maarmaan ah haddii la qaadanayo
kow talada koowaad waxay ahayd haddii la hayo lacagihii haddii la hayo amnigii la sugi karo xitaa in waktigaa rawsa ku filnaan oo loo baahan yahay lix bilood oo janawary iyo february ay dhacaan doorashooyinka laba waxaan soo jeediin haddii aan dhaqaalihii la haynin amnigiina aan la sugi karin in lagu noqdo habkii laba kun iyo labaiy tobankii boqol soddon shantii oday ee loo yeero ay soo xulaan xildhibaanadii taas waxay keenaysaa in september ka horba xildhibaanadiina lasoo xulo madaxweynihiina la doorto tobanka september iyadoo aan wakti hal maalin lagu daayo midda saddexaad laga soo jeediye waxay ahayd haddii weli lagu dhegdan yahay in la qabto sharciyad ka xoogatay laba kun iyo labaiy tobankii oo afar iyo toban kun oo qodobba lasu keeno ay xildhibaanada laba boqol sabaatan shanta ay dooranayaan dhaqaalihii iyo amnigii si loo sugan wakti u baahan yahay in dowladda hadda jib hal sano loogu daro intaas ayay ahayd horta go-aankii aniga talooyinka aan soo jeediyey weliba aan eri waa taladeedii waxaa loo baahan yahay in laga doodo laga niqaasho shacabkana ay taladooda kusoo biiriyaan ku daraan inta aysan madaxda go-aan ka qaadan injineer cabdiraxmaan yariiso waxa uu sidoo kale sheegay inuu soo jeedinayo haddii la waayay lacagtii lagu sugin lahaa amniga dalka xilliga ay doorashadu dhacayso oo beesha caalamku ay bixi jirtay in xildhibaanada cusub laga qaado qofkiiba shan kun si loogu maareeyo amniga dalka xilliga doorashadu ay dhacayso baydhabo go-aanka lagu gaaray oo madaxda muxuu ahaa qarankii madaxda dowlad goboleedyadu in muxuu ahaa lacag loo baahan yahay lagu fuliyo doorashooyinka bayna u bandhigeen beesha caalamka waxaa moodaa beesha caalamka markii ugu horreysay in ay la yaabeen soomaali wada socota oo si soomaaliyasa lagu fulin karo doorashooyinkii taas runtii ani waxaan u arkay waxaan macquul ahayn sababaana wax kale ma ahayn guutaalow kow waxaa la abuurayaa in la yidhaahdo xildhibaankii kursiisu waa iibsanaya oo shan kuna ku iibsanaya oo runtii ka fog dimuqraadiyadda iyo nidaam labo waxay fursad siinaysaa oo keliya dadka lacagta haysto saddex waxay keenaysaa meesha la rabay in corruptionkii ama musuqmaadka lagu yareeyo way sii ziyaadinaysaa arrimahaas o dhan marka waxaa u arkay inaysan macquul ahayn qof qarsamaya oo rabo xil in lacag la weydiiyo marka talada soo jeedi waxay ahayd haddii lagu qasban yahay in lacago gudaha laga abuurooyo oo aysan beesha caalamka lacag haynin in baarlamaanka lacag la sii deyniyo hata xildhibaanka markii la doorto kadib olantar waa ku bixin karaa lacagtiisiyo oo qaranka haddii loo isticmaalo taasaa ahayd taladaa soo jeediyey